wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka puntland maxamuud xasan soocade oo shir jaraa'id bahda saxaafadda ugu qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada garowe waxa uu faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dagaal la sheegayo in ciidamada puntland iyo kuwa xarakada al-shabaab uu ku dhex marayo deegaan lagu magacaabo suuj oo ka mid ah deegaanada hoostiga degmada ayle ee gobolka nugaal wasiirka warfaafinta puntland wuxuu sheegay in ciidamada difaaca maamulka puntland ay qaadeen tallaabooyin ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan deegaanada ciidamada al-shabaab ay soo gaareen kuwaasoo la sheegayo in iminka ay ka taagan tahay xaalad dagaal dagaalka oo la sheegay in laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan haddana puntland waxay sheegaysaa inay iyadu ay gacanta ku sarrayso dagaalkaasi sida uu shirka jaraa'id uu ka sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka puntland saaka oo ay bishu tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad laba kun iyo lix iyo toban ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo toga la yidhaahdo suuj oo u dhaxeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo garmaal ee dhinaca xeebta ah halkaa dagaal baa ka dhacay runtii ciidamada dowladda puntland iyo nimankaa argagixisada ah ama dhallinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhex maray dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo godada ciidamaduna ay ugaadhsanayaan halkaa khasaara runtii ka dhacay ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatay ka soo gaadhay runtii ma ay jirin sababta waxa weeye hubka la isticmaalayay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan may ahayn tignika xoog badan oo dowladdu leedahay iyo ciidamada geesiinta ee puntland ayaa halkaa ka dagaalamay dagaalkuna weli raacoodii ama firxadkoodii waa waa la daba socdaa sidoo kale wasiirka warfaafinta wuxuu sheegay in puntland ay soo dhoweynayso ciidamada ka barbar dagaalamaya xarakada al-shabaab kuwaasi oo doonyo kusoo gaarayay deegaanada dhaca xeebta badweynta hindiya waxaana uu tilmaamay inaanay jiri doonin wax sharooda oo puntland kaga xidhan haddii dagaalka lagu qabto dhallinyarada ka tirsan xarakada al-shabaab waxaan leenahay cid alla ciddii ciidankaa ka tirsan ama hogaamiyayaashooda inay isa soo dhiibaan ciddii isdhiibta ee gacanta u gasha ciidamada puntland waxaan u ballan qaadaynaa inaan ciidina dhibaatayn doonin inay yimaadaan dadkooda ku soo noqdaan kabacdina meelihii ay ka yimaadeen iyo guryahoodii in dib loogu celin doono ciddiisa dagaal lagu qabto puntland shuruuc bay leedahay waxaana la marin doonaa waxa uu sharcigu qabo ayaa la marin doonaa cidda soo karkarisay ee ka dambaysa ee howlahan soo abaabushay waxaan leenahay dagaal isir soomaaliya horu uga dhacay dibna ayaan maanta loogu soo celinin puntland horey isu difaacday waana isdifaacaysaa inama yaryar oo caato ah oo aan dhaqaaqi karin oo daalan oo qoryaha jiidayaa runtii ma aha kuwa puntland ujeeddadii aad ka lahaydeen idiinka fulin kara maha baan leenahay ma jiro warar kale oo ka madax bannaan sheegashada maamulka puntland ee ku aadan in dagaalka iyadu ku gacan sarayso xaaladda deegaanada iminka ay soo gaareen xarakada al-shabaab xaaladda deegaanada iminka ay soo gaareen xarakada al-shabaab iyo goobaha iminka dagaalada ay ka soconayaan ayaa aada u adag in isgaarsiintoodu ay la helo maadaama goobahaasi laga dareemayo xaalad dagaal oo puntland iyo al-shabaab u dhexaysa ha yeeshee arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhinacyada al-shabaab iyo puntland ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhanba dhanka kale uu isaga difaacayo cumar soomane idaacadda kulmiye garowe